halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com waa maalin axad ah oo bisha janaayo sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka ay tahay lix iyo toban afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aan idinkugu hayna barnaamijkeenna ood ku dhagaysan doontaan waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan ku soo qaadan doono maxamed aadan sugaal oo ka mid ah hal abuurayaasha da'da yar ee ku dhaqan dhadhaab kenya islamarkaasina sameeya suugaan kala gedisan oo uu bulshada kula dardaarmo
qaran anigoo lahow khayraadkana ku hodana maxaa qulqulyo dhibaato dadkayga hagu qasbaa qaxootay khayrkayga wuu horumaray cerkiisa madurtugow dhalinteenii qaxdee qaar baa xabsi loo diro kuwaa lagu quway badaha kuwaa qaybaha jirkooda hubaa la qaybsadaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii heesihii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in afhayeenkii dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed ibraahim macalimow lagu dhaawacay qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay jidka maka almukarama ee magaalada muqdisho macalimow ayaa loola cararay mid ka mida isbitaalaadka muqdisho waxaana dadka ka agdhow ee u sheegeen v o eda in xaaladiisa caafimaad ay aada u degan tahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xaqiijiyey in macalimow lagu dhaawacay weerar ismiidaamina waxaana xafiiskiisa u cambaareeyey weerarkaasi xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa u rajeeyey macalimow inuu deg deg uga soo kabto dhaawaca soo gaaray maxamed ibraahim macalimow oo horey u ahaa saxafi islamarkaasina hogaamin jiray mid ka mida ururada u dooda suxufiyiinta ayaa dhowr jeer ka badbaaday weeraro qaraxyo noocan oo kaleeto ka dhacay muqdisho ururka al-shabaab ayaa waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi lala beegsada macalimow sida ay tabiyeen warbaahinta ku hadla afka ururka al-shabaab duhur wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal intiina nagala socota dhinacaasi iyo bariga afrika bal markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya cabdisalaan salas oo ah wariyaha v o eda ee dhadhaab kenya
qurunti waxaana khayaaray idilkiinba meel walba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka hebeyaal abuur oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a haddii rabbi qadaro waxaad toddobaadkan barnaamijka ku maqli doontaan waraysi xiise badan oo aan la yeelanay maxamed aadan sugaal oo ah hal abuur qaxooti ah oo maanso badan ka tiriyey nolosha qaxootiga iyo saamaynta soshal mediyaha oo u geystay dhaqankii wanaagsanaa ee soomaalida balse ugu horeyn maxamed aadan aan ku soo dhoweeyo barnaamijka maasha allah magacaygu waa abwaan maxamed aadan sugaal oo ku magac dheer abwaan embesa waxaan jooga xeryaha qaxootiya mid ka mid ah dhagaxley waa kuma maxamed aadan sugaal maasha allah waa wiil soomaaliyeed oo maaragtay qaxootiya ku barbaaray kuna dhashay kuna soo waxbartay waa tahay maxamed sanadkeedaba dhalatay
waxaan dhashay kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii ilaa hadda waxaan jooga xeryaha dhadaab waa tahay waalidiintaada goormay xeryaa soo gaareen wallaahi anigu maalinkay qaxooti imaanayeen anigu ma dhalin horta waan yaraa laakiin sidaa ii sheegaan waxay imaadeen kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii dabcan waxay ka imaadeen dhanka iyo etoobiya oo ay kasoo qaxeen waagaasna waxaa jira colaado iyo wax maaragtay israraasi ah marka halkan bay yimaadeen waa tahay maxamed waxaad noo sharaxdaa noloshaadii qaxootinimo ee qaabkaad usoo babaartay iyo xilligii aad waxbarashada bilowday wallaahi cabdisalaanow nolosha qaxootida inkasta waa iska rafaadsan tahay haddana maasha allah waxaan kusoo koray nolol iska dhexdhexaad ah waa hore wuxuu ahaa qaxooti maaragtay oo iska macno bilaash oo aan daryeel iyo waxba aan haysan walow hadda keliya meesha loo joogay ay tahay xagga amniga bes ah iskuulkeyga hoosena wuxuu ahaa waxaan kasoo bilaabay iskuul la yiraahdo ilino primary school haddana waxaan dhigtaa mid ka mid a iskuullada ugu horsare ee ugu horreeya laga dhiso dhagaxley waana dhagaxley secondary school oo ku magac dheer d s s waa tahay maxamed waxaad noo sheegtaa ugu horeyn waktiga aad ogaatay inaad dabcan hal abuur tahay oo aad maansooyinka curin karto
walaahi markii ugu horreysay aan qalin iyo buug aan qaato waxayd labada kun labaiyo tobankii markaasi aan qoraayay geeraaro ama waxyaabaha jaceylka ah oo inta badan dhalinta saaxiibaheeda aan qori jiray inta yimaada in dhihi jireen dee waxaa rabnaa in gabadha anaga xanaaqsan ama waxaa rabaa inaa qof jecel u sheegto waagaasna telefoon saa hadda horumar ma leheen marka xilligaas ayaa ogaaday inaan wax corin karo oo aan leeyahay hal abuur waa tahay geeraarkii ugu horreeyey aad qortay maxaa xusuusan kartaa walaahi geeraarkii ugu horreeyey ee aan qoro wuxuu ahaa dibnaha hadalkiiyo asluubta dabeecad iyo dhaqan wanaagga waa waxudaa inuu ku siiyey dumar a ugu horreysa dhigaada intaan dunidan wareegay amaba dumar soo arkooday waxaan kula misaalowaa duhur kastoo yimaado dee kolba magaca waa luu dara soo maha waxaan leeyahay duhur kastoo yimaado ayaan hodan kugu duxaystaa midkaas u ahaa midkii ugu horreeyey aan waraa ku qoro
waa tahay yaad u diyaarisay marka ma naftaada mase saxaabtaada wallaahi markaasi anigu xoogo marka jaceylku igu cosbaa waagaasi gabar saxaabaana u diyaariyey maasha allah gabadhaasna maasha allah hadda waa la guursaday oo waxay noqotay gabar xaas ah oo ciyaal maasha allah alla uu siiyey waana ku faraxsanahay waa gabar walaashiidaa waa tahay inta badan hal abuurka dadna qaab hidiraaca ayay wax u curiyaan oo waalidiintoodii ayaa dabcan hal abuur ahaa adiga n ama hal abuurnimadaada maxaan ku sheegi karnaa walaahi aniga hal abuurnimadeeda waa mid aan ka dhexlay aabo iyo ree abtiyaasha inta badan ayaa gabi jiray aabo waa dhaqan hidiraac ah waa wax soo jireenna waa dhaxal waa tahay maxamed aadan sugaal qaxooti ayaad ku nooshahay wiil dhalinyar ayaa tahay oo haatan noloshii la jaan qaadayo waxaad ka warantaa ma jiraan mahansooyin ama gabayo aad ka tirisay nolosha qaxootiga iyo arrimahan adag ee dhalinyarada ay ku nool yihiin ee tahriibka ah
haa way jiraan gabayo aan ka tiriyey dhankaasi waxaan ka diyaariyay gabay la yiraahdo qabyaalad oo magaciisa quluubta ka saar qabyaalad oo aan leeyahay qisaa weeyane adduunkan dadka aqaaradaha ku nool qurux bay u nool yihiin aniga qaxar iyo dhibaato maxaa qoorta ii suroomayaan khayrka igan karin qaran anigoo lahoo khayraadkana ku hodan ah maxaa qulqul iyo dhibaato dadkayga ku qasbaa qaxootay khayrkayga wuu horumarya cerkiisa madow tagow dhalinteennii qaxdaye qaar baa xabsi loo diro kuwaa lagu quway badaha kuwaa qaybaha jirkooda hubaa la qaybsadaa miyaan anigu qaran lahayn dalkii qiimaha lahaa khayraadka ku-aanka ahaa dhulkii qiimaha lahaa maxaa dhiig lagu qobaa qalad uu siyaasi galay maxaa dadka loogu qaldaa hooyada loo qoor jaraa dhalinta loo qiimo dilaa anigu qiiroodaye sidanima quruxba dalkii qiimaha lahaa dadkii qiimaha lahaa qadirinii xushmaddii lahaa miyay dunida ka qaxeen qabiilka kuwii necbaa xaggee baa lagu qariyey anigu waan yaabayay qabyaaladdu maxay tartaa qowmiyadaha qaaradaha ku nool qarannimo heegan u yaheen dadkayga soomaaliyeed qabyaalada ma dhaafi karnaa qaxa ma joojinaa dalkeenna ma qiimaynaa dhalinta ma qadarinaa dastuur qaran ma qoranaa haadhaha daa'inow allahayow quluubteenna noo sufee qoraalka haddaan dhameeyo qabyaalada ka saar quluubta qadirna talada saaro walaalkaadana qadari xumaanta dhexdiinna taallaa ilaah qaadir daraaddii u daadi aakhirana kheyr sii shaqayso qadirow allahayow dalkeennii wuu qasmaye kadame qiiqaa ka ah
waa tahay imbesa sababta kuu dhalisay inaad tiriso gabagaas qabyaalad maxay ahayd walaahi waxaa igu dhaliy waxay tahay aniga horta weligay soomaaliya maan arag nin qaxooti ku dhashaanahay meel qabiil lagu sheegaya iyo meel qabyaalad ah kuma soo barbaarin laakiin inta badan waxaan arkay labada kun iyo sideed wix inta kasoo dambeeyey dadkii kasoo qaxay xagga soomaaliya ayaa waxaa arkay inta badan ayagoo ninkan waa hebel u ahaa qabiil waa saan waa inta subax kastoo yimaadana waxaa laleeyahay meel hebel laba qabiil oo isku haysto ree hebel siyaasadda qabiil bay ku haystaan markaa sidaas laaldigeeda waxay ugu kaliftay anigoo ka hadlayo anigoo dhiibanaya hadalkeyda inaan dhaho war sidan baa fiicana sidan ka daaya qabyaaladda wax taraysa ma laha qabyaaladda quluubta aan ka saarno dee wanaaggana aan u horno ummadda ayaad la hadlaysaa haa dadkan la hadlay aan leeyahay sida ma fiicna ee maaragtay sida wanaagga uu qaadirkeenu rabo aan u dhaqanno oo diinteena ayna fartay waa tahay waxaad ii sheegtay inaad tarisay gabay kale ama maanse kale oo aad ku eedeynayso madaxda iyo siyaasiyiinta adigoo ku tilmaamayo in xasuunan darrada soomaaliya ka taagan ay ayaga fur u yihiin gabaygaasi bal haddii aad dhegeystayaasha maqashiiso
wallaahi maasha allah haa because of aniga waa eedeynaya madaxda waxaan dhacayo balaayadan iyo dadkan waxaan dhiigan daadanayo inay ayaga ka dambeeyaan siyaasadda inay ka dambeyso ayaan u sheegaya marka hore waxaan leeyahay marka hore maqaan buuxa mid kastaba ku salaamo magaciisa maqlayaasha doodeyda mirahayga dhuganaya salaam buuxo haddaan macnay ujeedkayga aamin waa masiirto murtidu waad maruurisay yaa ku yidhi shacabaa madax jiro dalkiisa mse murtida macnaheed aqoonin murtida macnaheed aqoonin anaa kuu meyrinaye si weyn io maqal amin dalkii muunadda lahaa inay siyaasad maruurisay miya maskaxdaadu hayn markay kursiga ku murmeen midkani waa ree hebel midkani anigaa iska leh miyay murankooda ahayn hadday maskaxdaadu taam tahay xiraale hal xiraale dalkii wuu maroorsamo madaxdii majaxaabiyene shacabkii kala direen miyay maskaxdaadu taa ahayn su-aal wuxuu iiga dhigay muddaa la idaabulay hadmaad i difaaci doontaa haddaad macnaheed garanayn aamin maxbuus iyo ahaaw xujadii adigoo furin mid kalena anaa xiray amiinkan muxuu ahaa waxaan ka dareemayaa gabaga inuu yahay jawaab dabcan aad cid kale u tirinayso bal amiinkan noo sharax wallaahi aamin waa wiil saaxiib aan nahay oo asagana hal abuur ah asagaa marka hore dooda dhexdana marka hore waa hadalla isdhaafsaninay markaasuu dhahay dalkii waxaa madax dilaayo siyaasadii maha waa shacabkii marka anigana waxaan leeyahay orda siyaasadii w dalka waxaa dilaayo shacab maha shacab waxba ma dila shacab buu dhisaa marka saaligeeda dooda saasay noo dhexmartay labada waa jawaab aad saaxiibkaa siinayso oo aan leeyahay dee shacab waxba ha eedeenin dalkii siyaasadda iyo madaxdiibaa eeda leh waa tahay marka aan ka gudubno arrimaha iyo siyaasadda inta badan gabayadaada waxay u badan yihiin wadaniyadda adigoo ii sheegay in nolosha adag aad kusoo babaartay kaga turjumtay ama kaga hadashay waxaa jirto maase kale oo uu magac dartay daldoon waa maxay daldoon wallaahi maasadaasi daldoon baa la yidhaahdaa waa wax yar in yar oo laakiin macno weyn bay xambaarsan tahay marka waxaan arkay inta badan in dadkii aysan danaynin dalkoodii hadda haddii maanta anigoo qaxooti joogo aad wiilkii qofkii dhilanyaro ku dhashay xeryaha dhadhaab oo aad dhahdo niyowna keen dalkii soomaaliya aan dhisno ama meeshaasaan aadaynaa wuxuu ku leeyahay anigu dal dagaal ka socdo ma aadi karo macnaha wuxuu ka aaminsan yahay meel khatar badan meel khatar badan laakiin haddii aad dhahdo nakeen dhanka nairobi aan aadaynaa meelahaas kale aan aadaynaa wuxuu leeyahay nakeen saaxiib marka saas la-aldigeeda waxaan leeyahay dalkayga wuu dayacan yahay dadkayga way dabarko-een duruufii gaajaa dilooday midbaba maalin baa la dilayaa daa inuu sidaan wax iiga doori dalkan waayo badan daneeyey maantaba dayraan ka ahaye siyaasad baa doorisay madaxdii waa danaystayaal dad yahow kaca hurdada ka toosa dalkayga dalkayga waan jecelahoo inaan ku dalxisaan rabaa dhexdiisa markaan dhex tegay su-aal wuxuu iiga dhigay muddaa la idaabulay xadmaad i difaaci doontaa dad yahodaaley aniguye dalkii daafac buu rabaa dalkii qiimaha lahaa diintiina waa la dayacay sidee iskugu diirnaxnaa dunidu way horumartee dastuur qaran ku qorannaa dad yaho soomaaliyeed kaco kaco dalkiina dhisa bulshada ayaad kicinaysaa haye waxaan leeyahay dee inta badan hadda aniga hadba maadaama aniga hadda aan joogo qaxootiga dhalinta qaxootiga soomaaliyeed ay joogaan iskuma maleeya inay soomaali yihiin because of waxay arkaanba in halka ay ku dhasheen ayaga ay leeyihiin inay dal kala leeyihiinna ma aaminsana haa dabcan ma aaminsana in dalka ay leeyihiin dalka dalkoodu yahay because of nin inta ku dhashay aan weli soomaaliya arag markuu soo aqliya sana oo maqlay soomaaliya qaxar baa ka jiro soomaaliya qarax baa ka dhacay soomaaliya intaa la maray dee dabcan ninkaasi qofkaasi wuxuu sameynaya wuxuu isleeyahay meeshaas maxaa naftooda ugu halligaysa dee meelaha kale maadaadid marka aniga dantaas ay u qasabtay in maasada yaraan tiriyo war aan dhaho war dalkiina dhisma idinka baahan haddee dhalinta maadaama wax ay barteen dalkayka aan aadno aan dhisno
waa tahay waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijkii hibada iyo hal abuur ee warbaahinta v o a waxaana marti ku ah maxamed aadan sugaal oo hal abuur qaxooti ah oo ku magac dheer magaca embesa markaan kasoo laabna dhanka iyo siyaasadda iyo wadaniyadda waxaa jiro maanse aad tirisay oo social mediaha aad uga hadashay oo dabcan aaladahan tigtogga iyo facebookga oo aad moodo maanta nolosha casrigaah inay kaalin weyn kaga jiraan dabcan maansada social mediaha haddii aad dhegeystayaasha xodsiiso maxaad kaga hadashay sababta ugu weyn ee inaad wax ka tirisana kuu qasabtay maxay ahayd
maasha alla cabdisalaan waa runtaadoo dee social mediaha waxyaabo badan baan ka qoray inta badan waxaana maaragtay anaga hadda social mediaha aan ku eedanaya wuxuu yahay dee hablihii soomaaliyeed ayaa ku dhex dhumay waxaa arkaysaa gabar soomaaliyeed oo intay isqaabisay diracab keli qabto oo tictok iyo social mediaha dhex socoto waxaa kaloo arkaysaa gabar lagu talagelay in guriga ay joogto oo maanta laba iyo tobankii dariiq socoto oo leedahay maxaa inta ujeeda daa dhalan waxay ku leedahay waxaa rabaa inaan video iska soo duubo waxaa rabaa inaan hees iska soo horsaaro waxaa rabaa inaan sawir soo galo marka midaas waxay u qasabtay aan dhaho ayagii war social mediaha sidan uma sidan maaha wax maaragtay oo diinta ay dhigtay social intaas ka daysaan bal diintii waxa aydan fartay bal ku dhaqma waa tahay bal erayadii iyo qaabkaad u diyaarisa bal
dumarkeenii wacnaa diin iyo dhaqanbaba lahaa dolar baa dooriye daa'inow allahayow dariiqa toosan tusi sharaftoodii wacno tigtok bay ku doorsadeen xijaabkiina way diideen horumarka qaabis bay u arkeen diintii waxa ay fartana malyuun jeer ka durkeen dumarkii waa hore diin iyo xishood buu lagu galaday dabciya dhaqan iyo wanaag daa'im baa kuu manaystay kuwaan jooga maanta maanoo bedelay dumarka ma wada xumee inta dhaqanka doorisaa haddii aan la doodo miyay qalad yahay dad yahow dumarka intooda badi midabkii way dooriyeen intay diraacii fiedeen dariiqyada joogsadeen fiidkii way meerayaan daa'in waxa uu farana xaqiiq waa ay ka durkeen intaas waa gogoldhigiyo murtida doodeeda kare ladooda aqal dumiya oo hadmay daacad noqon ka dambeyna raggana tahay waa eedeynta ayaga qaarkood waaye ma wada eedeyn karno waa yahay isla gabdhihii ayaan ku jirnaa waxaa jira gabay kale ama maanse kale aad kaga hadashay doorka gabdhaha wanaagsan ay ku leeyihiin qoyska soomaaliyeed nolosha dee sideedaba laba dhinac ayay leedahay maadaama social media ku dhaliishana qaybtii hore aad ku ammaantana xoogaa dhegeystayaasha ama hablahan dhegeysanayo dhegahooda bal ha ku dhibcaano
waa saxoo dee maaragtay dumarka waatii hadda aan lahaa dhammaan mawda xume inta dhaqanka doorisay ayaa maaragtay waxyar duruus aan u dhigi yacni ma aha in dumarka aan leeyahay dhammaan wada xume yihiin haddaan ku laabano gabaygan aad ku ammaanayso gabadha soomaalida ah wanaagga iyo dabcan qoyska awoodday ku dhex leedahay ama waxtarka u leedahay manaafacaadka ay leedahay bal ka dhawaaji wallaahi gabaygan waxaa la yidhaahdaa hadhibin dumarka soomaaliya yacni waa gabay aan u talgalay hablaha soomaali oo aan leeyahay dheeman weeye dumarkeena siday luulkii dhalaalaan dhibno lama quura maalin marna dhabarkayna saartay marna waynoo dhaxeen marna waynala dhasheene sidee u dhibnaa dumarkeena dhalaalkii nafteena weeye dhayihii araggeena weeye dheftii nolosheena weeye markii dhib yar aan dareenno murugta ay nagu fogaato dhibaatana dhex istaagno kuwii noo soo dhowaada dhibkanala qaybsado weeye dhaliil baan wadaa aniguye dhalinta soomaaliyeed allaan idinku dhaareeye hadalka si wan iiga dhuuxa hablaha daafaha ku nool caddaankoodiiyo madowga dhibo lama tuso maalin dhalintoodiiyo raggooda hubaal dhibo way u diideen kuweena soomaaliyeed ma dhibkay la dhasheen maxaa sharafta loo dilaa jacayl beena lalo dhigaa dhalinta soomaaliyeed allaan idinku dhaariyey marna ha dhibin dumarkeenna dhibyo ha u geysan dhaawac dhalaalkii adduunka weeye marna ha badin dhibaato nasteexa noola dhiiba weeye nolosheenala dhisaane dhibac noola dhiiba weeye marna ha badin dhibaato murugga ha u geysan dhaabac dad unbaa waxun dhigee midkaygu waa dhammays xumaanta ka dhowrsa walaal xasuuse khiyaamo markuu dhacaayo marna ha dhibin walaalka wixii xumo idin dhex taallo dhexdiina isdhaaf ka dhacay allaha dartii u saamax dhaliisha ragga keliya ma ahee dumarkana murti baan u dhigi si weyn ii dhegeysta ableho aduu daayin uu ku dhowray sidii dheeman u dhalaashaa marna cayb ha dhex istaagin marna ha dhibin walaalka dhibyo ha u geysan dhaabac raggaa wada xiriirta ah waa dardaaran dabcan raggii iyo wiilashii gabdhihiiba ku socdo aad baad u mahadsan tahay maxamed aadan sugaal waxaa tahay wiil qaxooti ah oo da'yar dabcan nolosha qaxootigana wakhti dheer ku noolaa oo baahi gaara inuu u qabo dalkiisii iyo dadkiisii aaminsan ugu dambayntii fariinta aad u soo jeedin lahayd ummadda soomaaliyeed ee ku dhegeysanayso maxay tahay maxamed
waxaan usoo jeedinaya laba shay inay ka shaqeeyaan oo labada shay oo kale ah mid u horeyso waa nabad waayo nabad la-aan cid noolaan karta ma lahan midda xigtana waxay tahay waa diin dad qofaan diin lahayn horta maaragtay dunida waa uu ku silcaon aakhirana silaaca u yaala marka dhalinta soomaaliyeed iyo dhammaan soomaali weyn waxaan leeyahay dee nabadda ha laga shaqeeyo diintana ha laga shaqeeyo dalkeenna nabad allah nooga dhigo kuwii isfahma ee ismaqla ee maaragtay amrada alla ku wada dhaqma inuu alla naga dhigo ayaan alla subxaana watacaala xil kasta waan weydiin maasha allah cabdisalaano dhammaan horta waxaan leeyahay bahda v o e waxaan salaamayaa wariyaasha qaasatan waxaan ku salaamayaa adiga waxaa kaloo halkan ka salaamayaa gabadha v oda aan aadka u dhegeysta codkeeda sahra cabdi axmed aad baan u salaamaya because waagii aan yaraa ilaa hadda waan dhegeysan jiray codkeeda guud ahaan dhegeystayaal halkaas ayaan barnaamijka ku soo afmarayaa tan iyo barnaamijkan barnaamijka xiga waa cabdisalaan salas oo idinku dhaafaya ammaana allah
waa tahay intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka uu noo soo jeedinaya cabdisalaan salas si lamida ayaan halkan asna uga salaamayaa hal abuurahaasi aadka u da-dayar maxamed aadan sugaal oo ku sugan dhadhaab markana dhegeystayaal dhinacii ciyaaraha ayaan waxaan soo qabanayaa oo nala socodsiinaya cabdiqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada wararkeennii cayaaraha aan ku bilownay xulka qaranka kubadda cagta ee dalka nigeria ayaa xalay u gudbay wareegga labaad ee tartanka koobka qaramada afrika ee sannadkan ka lagu qabanayo dalka cameruun nigeria ayaa xalay waxay guul fudud ka gaareen xulka suudaan oo isku arkeen kulanka labaad ee heerka guruubyada waxaana nigeria kulankaasi ay ku badisay saddex gool iyo gool iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen xidigahooda kale ah jakwesa anwoyi iyo simon goolka keliya ee xulka suudaanna waxaa u dhaliyey xidigooda xaydar nigeria ayaa usoo bixitaankeeda waxa ay kula biiraysaa xulalka cameruun iyo morocco iyagana xilli horeba u soo baxay wareegga labaad kulan kale oo ka tirsan isla gruubkan ayaa xalay waxa uu dhex maray xulalka masar iyo geni bisow kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka masar waxay hal iyo eber oga badiyeen xulka geni bisow waxaana goolka u dhaliyey xidigooda maxamed saalax masar ayaa toddobaadkii hore kulankoodii ugu horreeyey ee tartanka koobka qaramada afrika ee kubadda cagta waxay guuldaro kala soo kulmeen xulka nigeria oo gruubkaasi hogaaminaya kulamo kale oo ka tirsan isla koobka qaramada afrika ayaa caawa la ciyaaraya waxaana ka mid ah kan u dhexeeya xulalka gambiya iyo maali tunisiya waxay la ciyaari doonaan mauritaniya ebricors waxay la ciyaaraysaa siraleon halka kulanka u dambeeya kulamada caawa dhacayana uu dhex marayo xulalka algeria iyo equatorial guiney dhinaca iyo dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka brimier liga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa uu dhex maray kooxaha chelsea iyo manchester city kulankan ayaa waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda manchester city waxaana goolka u dhaliyey ciyaaryahankooda k d b tababare bebe gardiola ayaa sannadkan u muuqda mid haysta koox isku dheelitiran oo si weyn u abaabulan waxaana ay marba marka kasii dambayso kusii dhowaanayaan ama ay muujinayaan ku guulaysigooda horyaalka brimier liga kooxda manchester united-na waxaa xalay ciyaar laisku jilba murxe ay barbaro laba iyo laba isla dhaaf waayeen kooxda astonvilla oo garoonkooda ay ku booqdeen walow manchester united ay xalay qarka u fuushay in laga badiyo kulankan oo sidoo kale ahaa mid adag ayaa kooxda manchester united ay la hormartay laba gool waxaana u dhaliyey ciyaaryahankooda bruno fernandes kaas oo waayadan uu xaalka ku xumaa laakiin kooxda astonvilla ayaa labada gool iska soo barbaraysay iyadoo kulankan uu si weyn uga dhex muuqday ciyaaryahanka ay dhowaan barcelona kala soo wareegeen ee philip cotino kaas oo labada gool midna ka shaqeeyey midna dhaliyey cotinho ayaa waxaa kooxda astonvilla ugu biiray qaab amaah ah iyagoo sidoo kalena ogolaansho u haysta inay iibsan karaan haddii ay la dhacaan norwich city waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda everton halka kooxda newcastle united ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda watford kooxda wolfisna waxaay saddex iyo hal uga badiyeen kooxda southampton kulamo kale oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa maanta la ciyaaraya kooxda westerham ayaa waxay isku aadan yihiin leadis united halka kooxda liverpoolna ay la ciyaari doonto kooxda kale ee branford dhinaca dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka seraaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda yuventus ay labii eber uga badiyeen kooxda udinesa torino waxa ay labii hal ku garaacday kooxda samdoria kooxda laziana waxa ay saddex iyo eber ku garaaceen kooxda salanatana kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka siraaga ee dalka talyaaniga ayaa caawo iyo maanta la kala ciyaari doonaa sisola ayaa ku aadan ferona roma waxa ay la ciyaari doontaa kalyari venezia iyo empoli ayaa isku aadan halka kooxda atlanta ay la ciyaari doonto kooxda inter milan waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka siraaga wararkeennii cayaarahana waa nageynta
waa hagaag cabduqaadir samakaab ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington markana dhinacii heesaha iyo heeskii xayaad iyo xasan aadan samatar
doorsada haweenku jacaylkooda dhiiyo dhaqashada ka doortiyey hosaniyo shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhuniyo dhaqashada ka doortiyey uma dhiga nin caashaqa inan soo dhaweeye xayaadey hadibaadsada adayga ilu dhaaliye xayaadey hadibaadsada adayga ilu dhaaliye dabalkaaga xagalaye adeehiyo labinjalayey sunayaasharinayadayey miisahaa udhaadhacayey sidaadhaydacaana ilkahaaga dholka sidaadhaydacaana ilkahaaga dholka timahaaga dhiri dabaylu hadbadhina u rogaya dhameelka hawdiyo haddaad tahay unguridhugo hawdiyo dhameelka hawdiyo haddaad tahay unguri dhugo adhuuntaan ku marila ameelka hawdiyo haddaad tahay unguri dhuguntaan
heeskaasi xayaad ee xasan aadin samatar ayaan idaacaddeenna kusoo gebagabanaynaa waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eedoo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan